marka hore injineere idriis waxaad nooga warantaa sawiradii laga soo qaaday xerada xalane oo ay kasoo muuqanayaan xasan sheikh odawaa iyo fiqi maxaa kaaga baxay markaad eegtid luqadda jirka si gaara odawaa aad baad u mahadsantihiin idaacadda alfurqaan runtii shirkii ka dhacay mataqaana xalane waxaan isleeyahay nimanka kan dowladda federaalka hadda horboodo xasan sheikh iyo gruubkiisa waxay ku howlgaleen inay ayagu soomaaliya u haraan isbaaro u dhigtaan arintii soo bilaabatay ay ku magacaabeen badbaado qaran waxay istuseen inayna mar dambe suuragal ahayn in maaragtay lagula tartamo ama mataqaana khatar la geliyo hoggaanka soomaaliya ay mar walba ayagu gacanta ku qabtaan laakiin sida muuqato dagaaladii ay al-shabaab la galeen arintii siday rabeen way noqon weyday marka burbur fara badan iyo hoog iyo ba iyo jab fara badan baa ka dhacay waxaana u dambeeyey dagaalkii taariikhda galay ee aadan yabaal oo weliba taliyahooda ciidamada iyo maaragtay uu joogay ninka maaragtay madaxda ka maxkamadooda baadilka ku dhisan maxkamadda ciidamada ay u bixiyeen marka de shirka kan meesha ka dhacay maaragtay waxa weeye runtii labadoodaba manaa jab jab xoog leh ayaa haysto oo ku dhacay saddex sano dagaal ah iyo jabkii ugu weynaa oo maaragtay lala kulmay lanana kulmahayey marka waxa iga muuqato inay ahaayeen dad maaragtay aad u tabar daran aad u niyad xun isla marhaantaasna garwaaqsaday inay jabeen saasaa laga dheehan karaa sawiradooda
xilligan maxaa ku soo aadiyey wafdiga maraykanka maxaase xerada xalna looga wacay madaxweynaha dowladda iyadoo villa soomaaliya loogu tegi karo mise amnigooda ayay u baqayaan
runtii waxaan isleeyahay dhowr arrimood unbaa maaragtay yaa loo loo maaragtay loo fasiran karaa marka koowaad waa dad jabay bal in la is arko oo wixii la qabtay iyo jabka wixii keenay la iska waraysto way way daaran tahay marka saddexaad in ay rabaan inay tilaabo qaadaan haddaynay howlgal qaado way ku adag tahay marka inay been cusub iyo khuraafaad cusub inta abuuraan maraykanku uu maaragtay waa suuragal oo sidaas kulankan uu daaran yahay runtii waxay u muuqataa inay markaa candhuufteeda gadaal u laqeen jabkii isdabajoogga ahaa ee dowladda federaalka iyo macawsley ay la kulmeen saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxaa la leeyahay arrimo turkiga la xiriira ayay soo hadal qaadeen waxaana jira in maraykanka ay ku guulaysteen sida ay wararku sheegayaan inay yareeyeen awoodda turkida waa sida ay daabaceen warbaahinta muqdisho awoodda turkida ee dowladda federaalka maadaama meeshii laga saaray cabdulqaadir nuur faarax ay arrimahaasi u aaneenayaan maxaad arrimahaasi ka leedahay
runtii dowladda federaalka waa hanti uu maraykanku leeyahay ciddii og iyo ciddaan ogeynba ayaday ayaday maaragtay u taallaa waxaan oo dhan oo maaragtay ama ethoobiyan ha ahaato ama kenyati ha ahaato ama amisom iyo umisom waxaan caloosha u shaqaystayaasha afrikaanka ah ha ahaato ama maaragtay hay-adaha dowlad aan dowliga ah maaragtay reer galbeedka ha ahaato iyo kuwa aan dowliga ahaynbo oo reer galbeedku leeyihiin dhammaantood waxa weeye hadafka maraykanka unbay ka turjumayaan marka arrintaas marka dowladda federaalka waa waa waa macnaha waa niman urur daba dhilifi ah oo loo bixiyey dowladda federaalka waay ma ahan dowlad federaala oo rasmi ah oo soomaaliya leedahay dee ma ahan xaasha cid kasta way og tahay waa nimankii imbegati iyo dagaal oogayaashii ka dhashay bay ahaayeen oo maraykanku iska leeyahay marka waa urur maraykanku leeyahay oo loo bixiyey maaragtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dhammaantood waxa weye waa urur uu leeyahay maraykanku weeye oo ka dagaalama soomaaliya marka turkiga dalangal xoog leh ayuu ku leeyahay waxaanan shaki ku jirin turkiga iyo maraykanku waana wada shaqaystaan waana kala shaqaystaan marka danahoodu waa niman mataqaanaa wax kala goosta waayo yaan dadku u qaadan dad kala afnaatay ku wada jiraan maaragtay ganacsi xooglaha ka dhexeeyo masaaliix xooglaha ka dhexayso marka mid walba midka kale wuu u baahan yahay meelana waa ku kala gedisan yihiin meelana maaragtay waa ka wada socdaan marka uma malaynahayo maaragtay in turkiga iyo iyo iyo iyo maaragtay maraykanku ay wax badan oo isku khilaafaan ay soomaaliya ka jirayso uma malaynahayo ninkan tiktok la yidhaahdo oo laga yaaba inuu basaas u ahaa turkiga haddaba wasiir kala waaye ciidamo badan iyo saraakiil badan oo turkiga soo tababaraya ee dowladda federaalka ku jirto marka waxaa suuragal ah inay kuwaas basaasiin yihiin basaasiin fara badan oo iyaga u shaqeeyo oo saraakiil sarsara ah oo turkiga kusoo tababartay inay jiraan baa suuragal ah ama waaba jiraanba marka waxaa weye turkigu baahi badan ooma qaba wasiirka gaashaandhigga midda labaad wasiirka gaashaandhigga saa la socotaan waxaana lagu leeyahy waa magac u yaal waaye meeshan waxaa weeye xasan sheekh iyo nimankaas saraakiisha macawisleha hogaamiyo iyo qabqablayaasha ayay taladu ka go'daa marka wasiirkaas uma malaynayo inuu awood badan ku lahaa wasaaradda gaashaandhigga dhexdeed wasaarad gaashaandhig macnalo si wasaarad gaashaandhig u shaqaysana ma jirto meeshan waxaa weeye waa moryaan waaye moryaan iyo calooshood u shaqaystayaal reer galbeed u adeega waayo marka wax bay kala goostaan dhaqaalaha iyo waxaas unbaa laga fikiraa maanaya ka fikiraan dowladnimo iyo maamul iyo amar la bixiya iyo waxaas kama fikira waad aragtay xasan sheekh isagaa maaragtay nin maaragtay wasiir ku-xigeen ah oo imaaraad ah oo imaanahayey ayuu cadalo ka soo orday oo uu yimid oo la kulmay marka waxaad garanaysaa inuuna qofna ku kalsoonayn dowladdii federaalka waxaa kasoo haray xasan sheekh iyo xoogaa yaroo ku wareegsan oo maaragtay moriana unbaa ku soo hartay marka uma malaynahayo maraykanka iyo turkiga wax badanoo ay soomaaliya ku heshiin waayeen inuu dhex yaalo
ugu dambeyn idriis waxaad war ka haysaa caalamka inuu ololayo dal walba tiisa ayaa haysato maraykankii taageeri jiray ciidanka shisheeye ee soomaaliya kusoo duulay waxaad dareemaysaa inuu gacmihii ka laabtay howlgallada mujaahidiinta al-shabaabna way sii xoogeysteen bilihii lasoo dhaafay amaba guud ahaan sanadkan ka saansaanta muuqata markaad eegtid maxaa soomaaliya ka dhici kara
isbedelada waaweyn waaweyn ee adduunyada ka dhacayo dhaqaalo la-aanta iyo mushkiladaha soo food saaray dowladda federaalka iyo maaragtay dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka markii horena sameeyey haddana ilaa intay sameeyeen dhaqaalaha la daba taagnaa iyagoo hadafkoodu ahaa in dowladda federaalka maaragtay al-shabaab ay ka adkaato markay ka adkaatana ayaga laftooda xataa loo jejebiyo maamul goboleed iyo dagaal ooga laga dhigo horta si dhabtaa dowladda federaalka lafteeda burburin baa ku socota oo reer galbeedku waxaa weeye ma rabaan inay dowlad xataa soomaaliya ay ka dhalata ma rabaan marka sida muuqato haddii al-shabaab isu diyaariyeen inay xukunka la wareegaan oo ay isu diyaariyeen maxaa yeelay dowladda federaalka macawisley waa jabeen dowladda federaalka ciidamadeedi waa burbureen muraal ahaan waa u baaba-een dhaqaale ahaan waa u baaba-een maxaanku irahdaa taageera ahaanna waa lumiyeen oo dadkii dowladihii taageerahayey taageeradoodii ma sii wadi karaan waxay u arkaan waxaana inay tahay halbacaad lagu lisay marka waxyaabahaasoo dhan markii la isku fiirsho kaalinta ama hadda fursadda waxay jirtaa dhanka al-shabaab marka hadday al-shabaab isu diyaariyeen waxay u baahan tahay inay maaragtay isu diyaariyaan sababta markaad maamul la wareegayso waxaa loo baahan yahay in la isdiyaariyo oo maamulkaas sidii loo hadhan lahaa iyo qaabkii maaragtay loo rangarayn lahaa asaga laftiisa loo loo hogaamin lahaa qaabkii loo maaragtay dadweynaha iyo iyo dhammaan wadanka maaragtay loo hanan lahaa qaabkii taageero dadweynuhu taageero u siin lahaayeen qaabkii loo soo dhoweyn lahaa qaabkay maaragtay waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in laga sii shaqeeya u baahan tahay oo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa injineer idriis xasan faarax oo ah siyaasi soomaaliyeed oo aan ka waraysanaynay qodob la xidhiira kulan dhowaan xerada xalana ka dhacay oo lagu canaantay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee aadan yabaal ka soo cararay iyo wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiiro kale